من الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa qeybtii sagaal iyo tobnaad ee barnaamijka alxayaatu maca alqur'aan oo aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan
وتكون حقا حافظ القرآن جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان xalqadan waxaannu si gaara uga hadli doonnaa soomaalida iyo sida ay u maamuusaan ama u qadariyaan macallimiinta qur'aanka kariimka iyo kaalinta ay macallimiinta qudhoodu kaga jiraan bulshada muslimka ah ee geyigan inkasta oo soomaalida lagu tilmaamo dad karamka iyo ixtiraamka ku horeeya haddana waxay taariikhda dhow iyo tan maantaba inoo sheegaysaa inay si gaar ah u qadariyaan culimmada macallimiinta iyo xataa ardayda malcaamadaha waxaa jirta aragti badan oo odhanaysa dadkii hore ayaa ku wanaagsanaa qiimaynta macallimiinta laakiin si kastay ahaataba waxaa la isku raacsan yahay in mansilada weyn ee uu baruhu ku dhex leeyahay bulshada ay ka timid risaalada uu xambaarsan yahay waxaa arrintaasi tusaalaheeda ina siinaya nabadoon ibraahim sheekh cali oo ku magac dheer shaacirul islaam soomaalida qur-aanka kariimka ah aad bay u jeclayd haddana way jeceshahay inta badan qur-aanka kariimka ah waxaa lagu garan karaa inay aad u jeclaayeen qofka hadduu yi la yidhaahdo mar uu qur-aanku yaqaana aad ayaa loo weynayn jiray waa la ixtiraami jiray waa la cisayn jiray xitaa markii dhulkan hadda aan joogno oo baay iyo bakool meelaha allabariga iyo maxaafiisha markii laisugu yimaado dadka ahlu qur-aanka ah iyo dadka caamayda ah waa la kala sooci jiray waa la kala saari jiray dadka ahlu qur-aanka ah oo qur-aanka yaqaana ama xaafid ha noqdo ama hal subac ha yaqaano ama wax yar jus hadduu yaqaano hataa culummada ayaa lagu tarin jiray meel gooniya la fadhiisin jiray si gooniya loo maamuusi jiray howlaha caadiga ah ee ay qabsadaan dadka soomaalida ah gaar ahaan reer guuraaga iyo beeralayda macallimku ma uusan qaban jirin laba hal dartood waa midda koobaade ardaydii iyo waxbarashadii oo dayacmaysa haddii uu saacado ka maqnaado iyo tan kale oo ah qadarinta isaga loo hayay waa kan nabadoon ismaaciil haaruun oo soo joogay waayo fog wuxuuna ka waramayaa qaybo ka mid ah maamuuskaasi macalinka maamuuskiisa waxyaalo badan baa lagu maamuusi jiray macalinku hadduu macalin xoolola yahay xoolihiisa isagu isaga iyo caruurtiisu toona ma raaci jirin xoolihiisa waa loo raaci jiray maalinta la guuro awrtiisa waa loo rari jiray markii la degana waa loo furi jiray xoolaha isagu ma oodi jirina xoolaha waa loo oodi jiray caanaha waa loo lisi jiray wuxuu ahaa shaqsi aada loo xurmeeyo soomaalida waxay macallimiinta dhigaan halka uu joogo waalidka iyada oo reer baay iyo bakoola ay baruhu ugu yeeraan aabbe qadarin darteed taasoo muujinaysa heerka ixtiraamka ee uu agtooda ka leeyahay qofka ahlul qur'aanka ahi waa kan ugaas cabdulqaadir sheekh cabdulcasiis oo ah ugaaska beesha eelay soomaalidu waxay tiraahdaa guud ahaan waalidku waa un saddex mid waa kii uu ku dhalay waa hooyo iyo aabba midka labaad midka kuu guuriyey waayo sodoxogaadoo waay midka saddexaad waxay ku sheegaan inuu yahay macalinku marka darajadiisa ma dhowo waa ay yaqaanaan soomaalidu in badan waxay yidhaahdaan macalinku waa waalidkii saddexaad raxweynta awkay maalin saasay dhihi jireen awkay maalin bes ha macalin maxamedow iyo macalin aadanow iyo may lama dhihi jirin weli gaar ahaan raxweynta uma badnayn waxaa intaa dheer oo soomaalida dhaqan u ahayd ka warhaynta macallimka iyo xallinta duruufihiisa waxaa jiray ayaamo mucayan ah oo uu reer walbaahi wax u geen jiray iyada oo sidoo kale arday kastaahi marka uu jus dhammeeyo ardayda dugsiga qudhooda la maamuusi jiray jus cammo markii la gaaro wan baa la qali jiray hadda ma hayno arrinkaas waagii hore saasay ahayd waa farbarkii markuu u dhammaysto kadib jiscamo uu gaaro wiilkiisa qofkan waxaa la samayn jiray camo iyo caleen baa la dhihi jirayo wan baa la qali jiray kow waxaa kaloo la samayn jiray arbaco walba macalinka beertiis waa la aadi jiray ilaa beerta falitaankeed hadduu dhammaado mooyaane haddii kale macalinka arbaco markii la gaaro beertiisaa la fali jiray maamuusadiiay ka mid tah waxaa kaloo la samayn jiray macalinka khamiis walbo khamiisay baa la dhihi jiray hoogaha lacag ama ukun misago wixii oo iisheeg subaqa geleyda moordada waa loo geen jiray khamiistii markii la gaaro xilliga guurka oo uu qofka dhallinyaradaahi aasaasayo qoys muslim ah soomaalida iyo guud ahaan muslimiintaba waxaa dhaqan u ahaa in la garab istaago ruuxaasi dhowrsanaanta doonaya taa kulada la siiyahina waxaa aada uga sii weyneyd tan macalimka haddaba maxaa loo qaban jiray mucallimka waa kan shaacirul islaam mucalimka waxaa dhici jirtay dugsiilowga intuu isxilqaamo oo ninka dugsiga waalidka u ah ama gudoomiyaha u ah ama hogaanka u ah intuu kedbaha ama maxay daheen caqalhooriga markii caqalhoori la dhisayo kedbaha in la keeno oo loo soo ururiyo macalinka dhabdhab inta lasoo ururiyo oo dadka laga soo qabqabto macalinka hooriga loo dhiso oo wax walba macalinka maxay dugsiilow ayaa qaban jiray aad ayaa loo ixtiraamiyay dhankaas soomaalida waa aad bay ugu dhaqan fiican tahay welina hataa waa jira arrinta iyada waa baaqi ma dhammaanin kuwa hadda oo magaalooyinka jooga hataa naftarkooda waa la kaalmeeya markii hadda ay guur damcaan laakiin kuwa hore waaba ka sarreeyeenba xoolaha oo dhan baa laga bixin jiray waa soo gaaray arrinta iyada waa arrin dhab ah marka la joogo guurka dowrka mucallimka wuxuu ahaa oo keliya inuu tilmaamo gabadha uu doonayo iyo halka uu gurigoodu ku yaallo kadibna waa loo doonayey nabadoon ismaaciil haaruun ah ayaa ka warramaya waayihii uu soo joogay iyo sida mucallimka loogu dhisi jiray reerka macalinka waxaa la odhan jiray gabadha keenso adugu gabadh dhaliyaala gabadhaad rabta adugu keenso noo sheeg wuxuu leeyahay gabadha reer hebel ee meel heblo degan aabbaheedna hebel la yidhaah baan rabaa reerkii isaga ahaa wuxuu kor tegayaa reerkii gabadhu ay ka dhalatay reerkii baa laga doonayaa yaradkii baa la bixinayaa aqalkii baa loo dhisayaa awrkii labadii awr ee aqalkaa lagu rareeyey iyo kii loo dhaaminaya baa loo diyaarinayaa waxaan anigu sheeko ah laygu amaahe waxaan anigu goobjoog ka ahaabay ahayd waxaa laga yaabaa macalinka sidaa loo samaynayo reerka sidaa loo samaynayo wax eheloohoo dhalasho ay wadaagaani inuusan jirin waxa keliyahay wadaagaani waxa weeye caruurta uu diinta islaamka barayo iyo islaamnimadaa unbay wadaagaan markaa saasuu adeer curfigu ahaa kanina waa nabadoon mukhtaar xuurshow xasan oo sheegaya inuu soo gaaray dhaqanka u guurinta macalimka oo weli ku dambeeya soomaalida wuxuuna tusaale u soo qaadanaya macalimkiisii anigu dhaqankaas waan soo gaaray macalimiinta aad iyo aad ayaa looga xushmay jiray deegaanka aan wax ku soo bartay waxaan xasuustaa laba macalin ayaan aniga lahaa macalin weyn oo ahaa macalinka guud ee dugsiga uu oodnaa iyo macalin yar ee isugu u dhiibay macalinka yar ayaa dugsiga noo hayay macalinka yar wuxuu ahaa nin labaatan jir ah markii uu guur u baahdana waxaan xasuustaa in loo guuriyey bulshada soomaaliyeedna waxay ahaayeen kuwa qiimeeya macalinka oo siiya qiimigiisa oo mudan yahay siiya ayay ahaayeen شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين وأمن حياتي وخير الدليل in laga ducaysto mucallimka carruurtana duco looga qaado waxay ahayd arrin muhiim u ah waalid walba oo khayr la doonaya ubadkiisa sababtuna waa barayaasha oo laga aaminsanaa inay ducadoodu tahay mid la aqbalayo maadaama ay xambaarsan yihiin kalaamka allaha casa wajalla sida uu inoo sheegayo nabadoon cabdulaahi ansaari macalinku wuxuu ahaa qof bulshadaas uu dhex joogo oo macalinka u yahayna ka sharfan ayna aaminsan yihiin in maaragtay haddii asaga laga ducaysto wiilka uu aflaxaayo haddii aan macalinka laga ducaysanina wiilka qur-aankiisa maarata uusan aflaxaynin oosan waxba baranaynin taas bay ka aaminsanaayeen runtii waalidba waalidka uu kaga dhow yahay macalimka xagga ixtiraamka iyo ka warqabka ayay carruurtiisu ahaayeen kuwa asaagooda kaga horeeya barashada qur-aanka taasoo loo arkayey raadadkii ducada oo durbadiiba soo daahiray iyo macalimka oo la hubo inuu dadaal ballaaran ku bixinayo ardayga ay waalidkiisu wanaagsan yihiin ninka mucalimka dugsiga ah aad ayaa loo sharfi jiray qofka alla qofkii macalimka u dadaala oo u dhow oo la saaxiiba ayaa haddana ugu roonaan jiray carruurta waxbarata cunugiisa ama ardaygiisa ixtiraam weyn uu lahaa xilliyada abaaruhu yimaadaan xooluhuna baaba'aan waxaa macallimka qur-aanka loo samayn jiray gurmad gaar ah si aysan noloshiisa iyo waxbarashaduba aanay aad u saamayn waa kan nabadoon mukhtaar xuurshow xasan waxaan xasuustaa in macalimiinta hadda kasoo qaad tusaale ahaan macalinka aniga waxay soo baray waxaan xasuustaa beerihiisa markii ee tacabka ay yihiin waxaa tacbi jiray waalidiinta haddii soomaalidu marmarbaa xooluhu abaara ay ka baabi'i jireen marka abaaruhu ay ka baabi'iyaan oo kale macalinka waxaa lagu caawin jiray in xoolo loo ururiyo marka intaas ayaan ka xasuustaa ilaalinta mucallimka iyo in la dhowro qalbigiisa waxay iyana ahayd arrin ku weyn soomaalida waxaadna ka dareemi karaysaa xikmadaha ay ka curiyeen haddaba waa kan ogaas cabdulqaadir oo soo gudbinaya saddex shay oo laga ilaalin jiray mucallimka saddex shay baa macalinka laga ilaaliyaa barnaamijkaas fiiri marka saddexda shay maxay yihiin cunug shan jir ah macalin looma geeyo waa laga ilaaliyaa midda labaade shan cunug macalinka waa laga ilaaliyaa midda saddexaade shan iyo toban jirna waa laga ilaaliyaa shan jir waxba barto waa ku dhibtoonayaa macalinka xataa cunugna waa dhibtoonayaa kow shan cunug macalin looma laguma lagooyaa layidhi shan cunug macalinka hadduu la joogo indhihiis way taagan yihiin shantan cunug lacag saas kama heshid wax wixii iyo daawadaada iyo biilkaada iyo wixii kuma filno saas wey indha taaga uu ku jiraa weli shan cunugna macalin looma geeyo midaada shan iyo toban jirna macalin looma geeyo shan iyo toban jir marka waa qaangaar waxaa laga yaabaa marka ushii markay ku dhacdaba macalinka inuu kusoo boodo oo oo uu sameeyo hoogaha dagaal iyo intaas uu sameeyaa laga baqaya marka saasay tahay saddexdaas shey saddexdaas shey macalin waa laga ilaaliyaa haddaba u fiirso marka shan jir macalin waa laga ilaaliyaa shan cunug macalin waa laga ilaaliyaa shan iyo toban jir macalinka waa laga ilaaliyaa marka qaacidadaas iyo maxmaxadaas way haystaan dadku aaday u fahamsan yihiin waa munawax boqolkii ardayoo miduuba waa cayne mid waa faahim miduu waa damiin miduuna waa normal mid waa macangag miduu waa ikhyaar miduuna waa mooge midi waa mariil soconayo madaxya us weyn leh mid baan minanka hooyadii ka helin mufaa'iya rooti oo murugti gaajada qaboon mudhalba ku haynin mid waa murabash haadhaadayo meelba maaruboodi qaar baa ilmaha maagayo muraan la soo taaga qaar baa maqsuudku ah dugsigoo sharaaf iyo maamuus leh qaar baa iskuul maaganoon loo xuba u muuqan qaar baa balooniga marlaad maanka kaga guuxi mid baa maqana joogaa xaluumay kal fiirsadaye markaasaa musbaaxdii qalbiga laga madoobeeyey mid baa mooge iyo wax iska dhalay habaar masayreeya oo toban middirisiyo ka baxay macallimiin dhowra mid baan dowrka mucallimka dugsiga qur-aanka kariimka kuma ekayn oo keliya inuu waxbaro ardayda balse wuxuu ahaa la taliyaha bulshada uu ku dhex nool yahay taladii la isku qabto ee lagu rafaadana isaga ayaa roogi jiray oo jid u bixin jiray waana lagu kalsoonaa sida uu tilmaamayo nabadoon cabdulaahi ansaari waxay marka ahaan jirtay culimada iyo ragga qur-aanka yaqaano ama macalimiintaba maarata u dhigo caruurta wax u dhigo in haddii ay wax u baahdaan loo adeego haddii ay soo martiyaan la sharfo oo aad loo karaameeyo haddii ay tala gooyaan oo masalan intay dadku tala isku qabtaan ay ayaga ka qayb galaan oo ay talada gooyaan in lagu qanco haddii maaragtaye tacaamul iyo qolo la sameeyo in la soo dhoweeyo oo aad tacaamulkiisa iyo loo jeclaado marka ay dilaacaan cudurro ama ay dhacaan musiibooyin waxay dadku u carari jireen xagga allah casa wajalla iyagoo mucallimiinta ka codsan jiray inay qur'aan akhriyaan si uu allaah uga badbaadiyo colaadaha ama xanuunada waana arrin muujinaysaa in ummaddani aaminsanayd weligeed in qur'aanku yahay daawo aan wax loo dhigaahi lahayn ruuxii xanuunsada waxaa loo iman jiray sheekh macallinkaa loo iman jiray macallin ruux baa xanuunsanay bal taxaliil u tufo geeli baa yaa xero weydaartee bal u nabaadiina xidh col baa inagu soo duula bal inoo nabaadiina xidh yacnii waxaa looga dambeeyey si hadda kolley aan xiliyadan la joogo aan looga dambeyn jirin cilmiga iyo caqiidada looga dambeyn jirina faa'iidooyin badan iyo mucjisooyin badan baa laga arkay sheykha guuleed abuunabhaan oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa tilmaamaya in macalinka iyo ardayda yaryar ee baranaysa qur-aanka ay dadku ka aaminsanaayeen inay yihiin dad mustajaabo duco ah oo uu allaah aqbalayo ducadooda waxaan xusuustaa markii annagu aan yaryarayn oo aan joognay miyiga ama beledkaba la joogay qofka baranaya qur'aanka kariimka ah iyo macallinkiisuba waxay ahayn dad waaweyn oo qiimo weyn ku fadhiya ilaa aan annaga arki jirnay in macalinka inta loo yimaado la yidhahda xaalad adag marka ay jirto ama haweenay dhali weyday ama qacdo qof duruuf adag haysato ama xanuun ha noqoto ama dan kale ha noqoto in la yidhaahdo war ardadan ee qalinqoyinka ah baan rabnaa ducadooda ee ilaahay inuu wax ka aqbalaya in loo malaynayay oo dadku ay aaminsanaayeen macalinka dugsiga qur'aanka dhigay ardadiisuba in ilaahay subxaana wa tacala wax ka aqbalaya wixii oo ka-oomin yihiin in ilaahay ka waraabiyo in ilaahay ha caafitiin ilaahay siiyo ramadaanka fadhigiisa uga gudana samadanaa ka aqbal
mid ka mid ah arrimaha lagu xusuusto macallimiintii hore waxay ahayd inaanay wax shuruud maaliyadeed ah ku xiri jirin ardayda ay barayaan qur-aanka waxaana isweydiin mudan muxuu taa beddelkeedu ahaa tacaamulka ka dhexeeya mucallimiinta iyo waalidiinta macalinkaa isaga ihi wax gorgortana iyo wax shuruuda midna dadka lama uusan geli jirin laakiin dadka ardada waalidiinta ah baa isxilqaami jiray dadkaasaa isxilqaami jiray oo wixii macalinka afkiisa ka soo bixi lahaa hadday xagga noloshiisa khaas ahaaneed tahay hadduu macalinku iskaabula yahay noloshiisa waa la kafaalo qaadi jiray reerka kale oo dabku ka dansan yahay lama ogolayn ninkaa macalinka ah ee ardada qur-aanka baraya dabkiisu inuu damo wax kastaba ha dhece lama ogolayn macalimiintuna xilligaa iyaga ah macalimiin xurmo leh sharaf leh karaamo leh dadka ciseeya ardadana inta ay yaqaanaan siday tahay wax u baray ahaayeen ilaahay ha barakeeyo marka macallinku sharaftaasu lahaa qiimahaasuna lahaa wabilahi towfiiq waxaa jiraya dhaqanaha ay soomaalida miyiga lahaayeen marka ugu horraysa ee ardayga la geenayo dugsiga iyo marka uu sidoo kale dhammeeyo jallaad ama hal subaca iyo marka uu ardaygu khatimo qur-aanka canuga ardayga markuu hal subac markuu u dhammaado waa macalinka waxbaa la siin jiray waney cari ah neef cari baa la siin jiray waney baa la dhihi jiray neef cariyaa la siin jiray subac markuu dhammaado marka hore oo dugsiga aasaasku uu yahayna fadheesis baa la dhihi jiray oo wax fadheesis la yidhahdo neef neef cari ah ayaa loo aruurin jiray macalinka yaa la siin jiray laakiin wax oo bil ah ama yuumiyan ah ama asbuucla ah oo joogto ah ma jirin inkastoo maamuuskaas iyo sharafkaasi aannu soo tilmaanay uu lahaa mucallimka haddana horay iyo haatanba bulshada lagama waayo dad wax u dhima maqaamkiisa nabadoon ismaaciil haaruun ayaanu weydiinay waxa keenaya in dadka qaar ay aflagaadeeyaan mucallimiinta gaar ahaan waagii hore waxay ahayd arrin xilligeeda leh xilli iska jaahiliyaday ahayd ninkana waa nin islaam ahoo diinta yaqaana inuu dhiig galana ma doonayo dad islaamana inuu dhaca ma doonayo curfiga meeshaa ka jira ama wakhtigaa curfiga jirayna wuxuu ahaa dad isku duula isdila isdhaca isdhibaateeyuu ahaa maadaama uusan macallinku markaa howlaha noocaasa nin ku jira uusan ahayn ninka buntuka ku gaadhan ee muskeyti qoriga haysta muskeyti qori muskeytiya haysta ninka sheegan iyo ninka magacalhi ninkaasuu ahaa ee shanna soo dila shanna soo dhaca nabadoon cabdulaahi ansaari isna waxa uu qabaa aragti kale oo ka warramaysa halka ay salka ku hayso aflagaadada ay dadka qaar kula kacaan mucallimiinta hadda iyo horay intaba hadda al'aana aan joogno dad badan maxay leeyihiin kuwa waxay leeyihiin dastuur baa lagu hogaamin karaa ummadda ee laguma hogaamin karo qur-aanka kuwa waxay leeyihiin qur-aanka in la isku akhriyo la isku tufo oo masaajidda aan lala soo dhaafin baa la isku ogaa saa daraaddeed kuwaasna iyagoo wajiliba jaahiliinaho wakhtigaas ay dambeeyaan bay sidaas ahaayeen yacni waxaa jiray erayaa jiray ragga iyo naagaha kee badan haddii lagu daro macallimiinta naagaha badan way dhihi jireen waxaa la dhihi jiray war wadaadka iyo ninka kala qabta laba nin oo midna wadaad yahay oo macallin yahay ama qur-aanka uu yaqaano midna uu nin caami a yahay baa dirirayso kolkaasaa waxay oran jireen warwadaadkiiyo ninka kala qabta warwadaadkiiyo ninka kala qabta arrintaas waxay ku tusaysaa liidanaan la liidahayo dadka macallimiinta ama dadka ahlu qur-aanka la liidahayay ku tusaysaa waana dhaqankii haddee gumaystaha oo ee maaragtaye in diintu aysanba la jaan qaadi karin noloshan bini'aadanka oo maanta jirto sidaasaa dadka in badan laga dhaadhicinahay qaar badan oo ka mid ana waa rumaynahay sayba haddaba u rumaysan yihiinba aflagaadada macallimiinta ayaa waxaa kale oo ay salka ku haysaa ama ay ka soo fushay qoysaska boolida cuna ee xoolaha soo dhaca waxaana tusaale inaga siinaya nabadoon ismaaciil caruurta yaryar naagtii aan ninka noocaasi uusan qabin ilmaheedu markuu oodo iyadoo dhabarka ku hayska xoran jirta maxaad la ooy aabbahaa sid yar muusan keenin xaggeen anu caana kaaga keenaa sid yar sid yar macnaheedu muxuu yahay ninbaa duulaya geel buu soo dhacayaa waa geel remeydihiisii soo dhammaatay laba bilood isagoon joogin buu geeli dhali waa sid yar waad fahantay soo maaha waa sid yar maxaad iigu ooy aabbahaaba sid yar ma keene iga aamus ilman yaho aabbahaabaa doqonahoon ragga raacinoon sid yar keenin curfi jiro oo noocaasu ahaa ninkani ninkaa islaamka ee dadka diinta baraya buu ahaa ninka sharfanaa ee karaamaysnaa ee ilaahay agtiisii aadamaha ka karaamaysnaa waxa uu ahaa macallinka xaqanaaska iyo dhiigga islaamka iyo xoolahooda iska beri yeelay meesha ay ka liidayaan ma liidnayne kuwa waxaan kala samaynayaa liidnaa waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya macallimiintii hore ee qur-aanka iyo kuwa maanta jooga marka la eego xagga qadarinta mucallim aadam xuseen maxamed oo ah macalinka madrasada daarul qur'aan oo ku taalla degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka ayaa inoo sheegay in qadarintu ay haatan aad u liidato waxaana uu soo bandhigayaa arrimo jira oo aan la inkiri karin waxa weeyaan farqi weyna u dhexeeyo de hadda si ahaan macallimiina la wadayahay qur-aankii dadka waa la baraa marka haddana waxaad dareemaysaa inay wax badan kala duwan yihiin sida ixtiraamka dadka ay ixtiraamaan oo kale iyo siday qur-aanka dadka u baraayeen oo maxay ahayd hadda iyadoo macallimiinta juhdi badan ay bixinayaan aysan kii hore ka yarayn ba haddana waxaan dareemaynaa culeys badan inuu jiro wax keenaya ma ukallay ma naqaano waxaan u malaynaa anuu hadda dhandigayaan dhihi lahaa culeyska jiro oo macallimiinta harkuwa la dhihi karo way u kala duwan yihiin waxay tahay un macallimiinkii hore waxay ahaayeen dugsi ayaga meyna iska furin jirin inta badan waa loo yeeran jiray wayna yaraayeen marka yaraantooda keenayso in la jeclaado oo loo yeero la codsado kadib markii laga codsadana gabarh loo guuriyo meel la dejiyo oo kadibna noloshan faraha badan ee magaalada sodog biilka maalin walba raadinayn ma jirina isaga adduunyo kale isan ku fikirin wax kale iyo isan hami gelin waalidiintii kuwii hore gacanta naqaaya ee macallimiinta ka warqabayna ma joogaan maadaama macalinka bil waalidka bil kasta wax bixina isagana waxay yaraanayso inuu wax kale macalinkii ixtiraam kale u yeesho cunuggii la isku qabsana marka iyo weydiiskiis iyo kan untu muxuu maraa iyo hadhowdiin markuu inta kala baxan dugsi kalaab dariska ah uu geysana kana geysana uu leey wax badan marka inay dadka isxantaan oo macallimiintii hore iyo kuwan far la simo la isweydiiyo kala xisla intaasaa keenaysa anoo fikrdeed mucallim xasan sheekh cali oo ah macalinka madrasada mucaad bin jabal oo ku taalla deegaanka buulafullay ee wilaayada islaamiga ee baayi iyo bakool ayaa isna dhanka kale waxa uu sheegayaa farqi u dhexeeya kala horeynta macallimiintii hore iyo kuwa maanta marka la eego xilliyada ay waxbaraan ardayda waa dadki marayda macalimiinta marayda qaabkii maanaa meelara yaalka walan bara jireen walyaabaha iyo kafaylahaayeen walna kafaylahaayeen walna kuhumaayen walyaabaa iyo kafaylahay may ka mid ahayay oo hadda lan haynee waagaas la isticmaali jiri hamiinka qur-aanka la akhri jiray hamiinka may wahasiyeesay barsaqaalsaa yaalaha kahay yaalka wala subiy la subiy jiri cashara la akhriy jiri casharee loogdhe la akhriy jiri kabacdina wala subiy jiri kabacdi cashar log oradi jiri waan taasna may baa daliilin aan taha xadiidka rasuulka sala allahu aleyhi wasalama oo haayay ilaahay samaa u duniyada ku hoya markaasaa sumey baa wala ilaahay man yasalunii aygool ii weydiiside waman yastakfirunii ay dembidhaaf ii weydiiside ilaahay saas inti salaasoba laka dareomay laka naadiye xadiidkaasan daliila inti maanaa fahmid naftisha aakhirka hamiinka degdegaas dhinigaasaa lanoo koroonaya dhinigaasaa hamiinka inoo koroonaya maclimiinta horey
ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان
dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybta sagaal iyo tobnaad ee barnaamijka alxayaatu maca alqur'aan tan iyo qaybta xigta wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
حقا حافظ القرآن جئنا إلى الدنيا حقا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا هو منهج في مركز الإتقان